waxaynu ku fadhinaa sagaal iyo lixdan xildhibaan toddoba xubnood baan wax maqan anigu ogahay toddobadaa xubnood waxay ka mid ahaayeen guddidii golaha ruu saaray inaanu ka soo talinno goorta muddada aynu kordhinayno golaha wakiilada u kordhinay doodii markay noo dhammaatay toddobadaa xubnood war dee hadalka iga daayo ka bax ka bax toddoba toddobadaa xubnood waxay nagaga baxeen shirkii nagoo fadhina bay nagaga baxeen shirkii siddeed iyo toban baanu ku soo haray waxaa shalay ka dhacay ee xubno gole ah oo guddi loo xilsaaray oo la yidhi soo taliya oo ka baxa oo diida tirada badan tirada badan diida meesha ay martay waa wax inoo horta golaha guud iyo golayaal baarlamaanba wixii ay ku kala adkaadaan dee waa cod gacma la ysula tegi maayo waa cod nin waliba xor buu u yahay codkiisa meesha uu marinayo laakiin tiradii badnayd wixii ay ku taliyeen baanu diiday dabeetana waanu baxayna wallahi waa dhaqan cusub waa dhaqan xun waa qaradimin